وأن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أحكامتي سكنة بين صوح حسيني iyadoo kollay dee tafaasiil ahaan aynaan uga wada hadli karaynine muusi muujasa oo masaa'ilkaa qubanaha ahun aynu usoo qaadanayno niyadu inay shardi tahay camal waloo cibaado ada ama faral ha ahaado ama sunne baynu soo xusnay waxaanay ka mid tahay sakadii waxay camalada la niyoonayo markaa cinda aladaa marka uu qofku bixinayo waa inuu niyoodaa ama markuu wakiilanayo ee uu leeya hebeloo adaa iga wakiile laga bilaabo imanka sakadii xoolahayga mood iyo nool mid kastaba ahaadee bixi waa inuu sakahaan u niyoodo taa waxa ku hoos jiroo wehelinaya haddii uu dee saka ahaan u niyoodo inaanu hadhow bedeli karayn ama marka horeba sadaq ahaan uu bixiyo inaanu sako ka dhigi karayn way dhacdaa dadka qaarkood in damac ka yar galo oo marka hore isagoo sadaqo sunna ah uu u niyooday in la xajecla haddana qabato oo idhaahdo maa sakadiiba ka dhigti way socotay kii aada u niyootay bay ku socotay niyadu laba kaclayn ma leh ta kale adaa-uha waqta alwujuub marka sakadu waktigii xawlkeed ahaa u dhammaado waxa waajiba inuu qofkii bixiyo inuu bixiyo oo aan dee lasii habsaamin waa arrin iska badan baac mushtarigu inay iska mashquulaan oo alaabtii oo daadsan siiba oo uu qofku isleeyay bal xisaabtu ha soo xidhanto oo dayntu ha soo xarooto oo intani ha iibsanto intuu isleeyay in laba sanaba ay isugu baxdaba sida su-aalaha ay ka imanayaan ad arkaysa dadka qaarkood ma wanaagsaneef waxani waxa weeyaan cibaado wakti leh waktigeeda kol hadday gaadho in la dadejiyo weeye oo aan la dhaafinin labiyo tobanka bilood kolka ay soo wareegaan waktigeeda waxay noogu daliilaa xadiidka uu warinaya bukhaari can cuqbata bni alxaaris wuxuu saxaabigaasi leeyahy nabigaan la tukaday calayhi salaatu wasalaam wakti waktiyada ka mid a aan casar la tukaday mar alla markii uu salaamo naqsaday ayuu dhababaceeyey xagguu ku ordayaa isagoo assalaamu calaykum assalaamu calaykum ti yidhi buu kacayba xagga aqalada aqaladiisa mid ka mid a ayuu cararay oo u degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa dadka qaarkood ay moodeenba in wax soo kordheen oo aada loo dhaga taagay markuu rasuulku soo noqday sala allahu calayhi wasalam ayuu doonay inuu jiheeyo oo uu uga jawaabo wixii ay ka arkeen ee deg deg ahaa dabeedna waxa uhi dakartu wa ana fi salaati tibran cindana fakarihtu an yumsiya aw yabiita cindana faamartu biqismatih waxaan xusuustay xoogaa sake ah oo dahab aan shiilayna tibrigu waa kaas ayaan xusuusto xaafadda yaalay oo dabcan dee masaakiinta loogu soo talagalo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu usoo qaaday ciddii lahaydee sideedda qolo ahayd dabeedna waxa aan karaahiyeystay buuri inuu galabsado macnaha in gabal ku dhaco amaba caawaba halkan uu ku baryo imika hala qaybiya baan ibu nebigu calayhi salaatu wasalaam sika uu isagu bixiyey ma ahayn laakiin waa tu loo keenay oo uu bixinayo oo markaa dadka la gaadhsiinayo taasuu diiday habeen qura inay barido maxaad umalanaysaa haddaad lix bilood iska sii haysato ama shan bilood ama ad tidhaa ma haleelayne ama imagination wax la yidhahdana way iska sameeyaanoo markay wahsadaan ee korean ka waran intii kal hore un haddaan dee ugu dhawaanba iska bixiyo dee intii kal hore inay ka badatay baa laga yaabaa welibana danigaasi had iyo jeer goorta uu qofku leeyahay intii kal hore un bal ka waran haddaan u yar qiyaaso un karayno oo xisaabtii baa yar faraarile waa inta badan markuu faa'iideybay u badantay hadduu khasaare filayo wuu iska idqaaninaya wuu u daadegaya qofkii oo wuxuu leeya dheeraad dee ha bixina intii kale hore way ka yaraatay marka faa'iido la filayo miskiinkuna waa inuu faa'iido marka taasi waa midha aada muhiima waxaana iska dhacda mar walba ood barnaamij mustaqbaliya leeday ama aad tallaabo qaadaysaba geeriduna waa inay kugu jirtaa liiska bas waa daruuri maa inaad shakilaan isqancisaad iska durkisaad tidhahda waa si yar noolaanaysa iyo dadka xanuunsanaya mayhid iyo baryahan adiga kaama dhawe iyo maya waad mashquulsan tahay iyo waxaa ma yaqaano mashruuca mawdku marku bilaabmo u bilaabmay saaad hawshaada u qabsanayso isna hawshiisa u wata marka liiska goor walba waa inay kugu jirto inaad dhimanayso arrinta aad baynu isu xusuusinaynaa haddaad safrayso haddaad shaqaysanayso haddaad shuraakoobayso mar walba qoraalka waa inay haddaad dhimato haddaad dhimato dee markaa inaad xil baxdo oo ciddii lahayd xaqan aad gaadhsiiso aad bay muhiim u tahay waxaaba markaas uu xusayaa xadiidka shaafici iyo imaamulbukhaari ba ay warinaya imaam bukhaari fi taariikhii ku wariyey caaisha laga soo warinayo in ay maalka waxu dhimi karayso haddii lala sii macaansado ku jiridii sakadu oo aan laga farsin ama aan laga soocin inay waxu dhimi karayso ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaal maa khaalatat isadaqatu maalan qatu ilaa ahlakatu haddii sakadu ay xoolo ku darmato lagu daayo way halaagtaa oo rifan iyo lisan baa maalkii ku dhaco wuu iscunayaa uun isagu uu la sii yaro macaansado bal ha iska sii dugsata buuri ama maalmo iska sii yaro rogrog ama xoolaha waxba ha kala firdhinine ha iska sii dhex joogo neefkani wuba la daadegayaaba marka waxaa wanaagsanba in aad ka soocdo oo xaqan ciddii lahaa aada iska gaadhsiiso masaladaas intaasaynu kaga gudubnay iyadoo kolley ay xusid mudan tahay in aada loogu baraarugo inaan waktigeeda laga dibdhigin dadku hadday rabadaanta bixiyaan ama qofkuba xawl leeyahay waktigiisa ha ku dadaalo musabaqan marka horaa xisaabta lasoo yaryaraystaa dabeedna haddaad ku tala gasho xisaab xidhku wuu ku beegmi karaya masaa'ilka kale ee culimadu ay ka warrameen waxa weeye altacjiil biadaa'iha in sakadii lada la qadimi kara sanadka dhexdiisa sanadka dhexdiisa in la qadimi karo oo xawlku waxaynu soo xusnay inuu laga maarmaan yahay ama labayo tobanka bilood inay usoo wareegaan ama sanadkiiba hal mar uu qofku bixinayo haddaba bishii aada bixinaysay bisheedii intaanay gaadhinba way u bannaan tahay qofkii in uu bixiyo waktiga ay macnaa waxaa jira waqtulwujuub waa waqtuljawaaz ayaa jira waqtulwujuub goorta ay faral noqonayso inuu qofkii bixiyo waa markuu laba arrimood iska helo isla helo in sanadkiina uu soo wareego tamakunna uu leeyahy uu awoodi karayo inuu dhiibo labadaasi waa muhiim oo waxaa suuragala in sanadkii uu kusoo wareego xooluhuna xoolahaagi yihiin ase aana dhiibi karayn oo shay maanicaa jira ama amaah buu kaaga maqan yahay ama muran baa jira ama adiga laftaadaaba safar ku maqan wuxuba way dhici karaa marka goorta faral uu noqonayo in aad dhiibto waa marka xawlkiina uu soo wareego adna aad kari karaysa inaad dhiibto hadda waktigaasi hadduu waqtulwujuub noqdo waqtuljawaas baa jira wakti iska jaa-is oo bannaan oo sanadka dhexdiisa in lasii bixin karo wixii aad seko malaynayso ama in dee waxaagu intaas sekada ay ka go-ayso inaad sii qadinto arrintaa iyadaa jumhuurtu way qabaan aimadu siday u badan yihiin oo caynka ah in jaa-isayta in sanadka dhexdiisa lasii bixiyo waxaabaynu odhan karnaa malaha waktigeennan oo duruuftu ay iska badan tahay dee qofkii sadaqadii sunnaha ahayd ee uu bixinayey iyo deeqdii kala duwanayd marka ay laga yaabo inay ku cuslaato inuu iyadana liisu sii furo oo wax kasii bixiyo wax dhigay ma jiro oo goor dhown buu isu geynayaa tootalgaraynaya aimada qaarkood waa ka yar murmaanoo waxay idhaahdaan dee maya ha lala sugo waktigeedii sababtan had iyo jeer keenaysa khilaafka in qolyaha qaarkoodna ay idhahdaan waa lasii qadimi karaa waa sidaynu rajaxayna ee culimada ay u badan yihiin qolyaha qaarkoodna ay leeyihin mee waktigeeda un ha lala sugo sababulkhilaaf waxa weeye sida dee ibnu rashid kitaabkiisa uu ku xusaya asbaabu ikhtilaaf alculamaa in badan uu ka waramo hal hiya cibaadatun aw xaqun waajib lilmasaakiin ma cibaado cibaado inay tahi waa la isla waafaqay laakiin ma cibaado lagu shabahayaaba salaada mise waa cibaado lagu shabahayo xuquuqda kale waajibka ah ee masaakiintu ay leedahay marka haddii la idhaha waa cibaado salaada shabahaysa dee salaada waktigeeda lagama horreysiin kari jirin salaad walba waktigeeda la tukadaabay ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquuta marka tanina wakti bay leedahay laakiin haddii la idhaahdo waa xaq waajiba oo masaakiintu ay leeyihiin oo xuquuqda kale ee ta'jiilku uu ka suuroobo lagu shabahayo waa la bixin karaa weeye waktigeeda ka hor waxaa markaa qolyaha banaynaya ay soo qaateen xadiidkii caliya tilmaamayay inu nebigu calayhi salaatu wasalaam istaslafa sadaqata alcabaasi qabla maxiliha cabaas oo adeerkiia ayuu yidhi adeer waa la baahan yahay masaakiinta usii qadi sekada sanadka dhexdiisa marka iyadoon sanadkiiba gaadhin ayuu sii bixiyey oo laga sii qaaday waxaase muhiimahu waktigaad bixinaysa de inaad sii niyooto inaad saka ahaan u niyooto oo aanay sadaq ahaan u bixin ama dayn ahaan u bixin taasumaa muhiima waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid ah ducaau lilmusaki qofka wax bixinaya in loo duceeyo qofkani faral buu gutay in lagu hambaliyeeyo u istaahilaa ilaahayna loo baryo inuu ka aqbalo bedelna siiyo wixii macruufee qofku uu sameeyo sunno iyo faral mid kasta aade waa in loogu duceeyo oo lagu hambalyeeyo ilahay baa yihi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ina salaataka sakanun lahum sadaqo ka qaad aada ku nadiifinayso oo aada ku barakaynayso una ducee ducadaadu deganaansho ayay u tahay dadka marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hormuudunbuu ugu yahay arrinta la faray dadka bulshada islaamka ayuunbuu hormuud ugu yahay madaxdooda iyo raaciyadooda laakiin ciddiisa ka qaadaysa cid kale ka qaadaysa iyana inay u ducayso wey isagoo aayadda tabiqaya ama ku camal falaya amarka iyo talada ilaahayna qaatay kaana idaa utiya bisadaqatin qool aralla marka seke loo keeno wuxuu odhan jiray allaahuma salli calayhim ilaahay ow kuwan u naxariiso allaahuma salli calaa aali abi awfa qoladaa sekada keenay ee magacaa la yidhaahda ilaahay u naxariisa saasoo dhani ba allaahuma baarik fiihi wa fii ibilih taana waa yidhi marka ducadaasunbaa muhiima inuu loo duceeyo qofkii haddii matal dee dawladdu ay ururiso meel la ysugu keenana qofka saaciga ama caamilka soo ururiya ayaa kaalintan gelaya haddii kalena qofka faqiirka ama miskiinka ah la siiyo mustaxiqa ah kaasunbaa ducayn doona mar horena waynu soo ishaarnay xoolaha ay sekadu ka waajibayso in qofka muslimka ahi uu ogaado way fiicantay tirakoobkooda si haddii wax ka mid ah ay ka soo galaan aan u fududaysan ama waxyaabaha aanay sekadu ku waajibaynin hadduu helo si uu ogaado sunno un in loogu leeyahy ee aanay faral ahayn saynu xalayba soo tilmaanay waxaa ka mid ahaa dahabkii lacagtii sarici azarc zarcu waa waxa quud ahaan loo isticmaalaa firida ah ee raashinka ah qabadida garowga rabakida iyo da wixii lamid a ee raashinnimo loo isticmaalaa zarca had iyo jeer la ydhaha athimaar timaartuna waa cinabkii iyo timirtii iyo kuwaayalahaas curuudu tijaara iyaduna baacamsharigii wasawaa'im xoolihii foofayay saddexdii meersi saddexdii noolka ahaa wey walmacdin iyo wixii lala soo baxayay khayraadka noocyadeeda kala duwan buuraha lagala soo baxayay iyo dhulka rikaaskuna malaaimika maba badno baryaha horaa waxaa jiri jiray in loo dhaco uun dhocor weyn ama dahab iyo lacag aasan oo samanujahiligii iyo wati qarniyaashii hore intay aaseen ama ay ka dhinteen ama intoo la isku duulay qolo laga eriyayo dabeetna saasuun lagula soo baxo waa marka had iyo jeer wadamada laga helo aan islaamka ahayn amaa wadamka islaamka haddii laga helo waa baadi yusamaa luqata luqadaa la yidhahdaa magacaasay la baxaysaa waa lacag luntay oo kaleo iyada waa la yaboohinayaa marka haddii rikaaskaa la helay isna waa laga bixinaya waxaynu xusi lahay inaynu soo horraysiin lahay bal sida loo sakeynayo dahabka iyo lacagta waata qur-aanku uu tilmaamay dahabki iyo lacagta inay sikoobayaan ilaahay baa yihi waladiina yaknizuuna adahaba waalfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun marka dahabkiiyo lacagtiga aayadku tilmaamaya aayadda xusaysaa marka dahabkaa iyo lacagtaas ama ha ahaadeen kuwo shiilan ama kuwo isku buurbuuran intuu doonayaba ha gaadhsiisnaadeen waxaa muhiima qofkan inuu leeyahay nisaabna ay gaadheen nisaabna ay gaadheen way kala duwan yihiin haddaba dahabka iyo lacagtu qadarka ay ku sakoobaan waa kala duwan yihiin oo xagga dahabka kolka la eego labaatan diinaar cishruuna diinaara ayaa uu ku sakoobaya intiisa u yari haddii laba diinaar hal diinaar nus diinaar ay ku darmaanna waa la dhaafi maayo awqaasu ma leh xoolaha noolba awqaas leh laakiin kuwani awqaas ma leh waqtiga waxaynu uga jeednaa xoolaha nooli gaab u dhexdhexeeyo la cafiyey bay leeyihin marka gel hadduu shan iyo labaatan yahay dee intaas buu ku sakoobayaa waxaan leeyahay shan buu ku sakoobayaa wax gaara laga qaada oo arigiia marka uu gaadho shan iyo labaatan geel buu noqday intaa u dhaxaysa shan iyo labaatanka ilaa lix iyo soddonka wixii horunbaa la bixinaya oo intaas waa tiradii way badatay haddana neefkii horunbaa la bixinaya waqsi baa la idhaha laakin lacagtu famaa zaada fa bixisaabihi buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam laysa calayka shayun yacni fi dahab xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran dahab haddaad haysato oo aad kayd u haysato ama ku shaqaysanayso waxba lagaagama laha ilaa uu labaatan diinaar gaadho faidaa kaanat laka cishruuna diinaaran waxaala calayha alxawlu fa fiiha nisfu diinaar labiyo toban bilood marka ay usoo wareegaan labaatankaa diinaar waxaa lagu leeyahy diinaar barhkii ayaa lagu leeyahy famaa zaada fa bixisaabi dalik wuxuu nabigu lehy calayhi salaatu wasalaam wixii yara kordhana waa la xisaabin doonaa walaysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl rawaahu axmed waabu daawuud walbayhaqi wasaxaxahu lbukhaariy waxasanahu alxaafid diinaarku dee wixii la isticmaalayay buu ahaa waktigaa iminka laakiin dee garaam baa la isticmaalaa innaga marka shan iyo siddeetan garaam bay ku xusaan marka la miisaamay intaas labaatankaa diinaar shan iyo siddeetankaa garaam wuxuuna ka baxaya uun boqol kiiba labiyo badh de haddii boqolkii labiyo badh ahaayeen shan iyo siddeetanka wax yar baa ka dhinmaya markaa wax yar baa ka dhinmaya macnaha labiyo barhkii barhkaa wax yari ka go-aya hadduu qofku iska dhamaystiro dee intaa bixiyana waa halkeeda aimadu waxay u badan yihiin dahabka cayntiisun in laga bixiyo makaash baad qofkii dahabka sakaynayay dee inaanu kaash bixinin laakiin dahab ahaan uu ku bixiyo sa daahirka xadiidka kolka la eego kiin kan uu haysto qofku jejabin maayo iskana xumayn maayo uu iska haysan laakiin dee dahablahan un yar ka yimi dahabluhunbuu inta yara ku waajibtay ka iibin doonaa dabeedna wuxuu siin doonaa un ciddii lahayd warkiisuba saasuu kusoo ururaya iska kooban dahabka sakadiisu waa caynka waa dahabkii qofku kaydka udhigta ama ahaa kii tijaarada ee laga baac mushtaraynayay labada way dhacaan kii isagu dumarku isku qurxinaya waynu xusi doonaa nisaab lfidati wa miqdaaru lwaajib lacagta iyo qadarkeeda xadiidka asxaabu sunan ay warinayaana sugan ee saxiixa ah nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka cali baa warinaya qad cafawtu lakum cani alkhayli waalraqiiq addoomaha idiin shaqaynaya ama addoomaha leedihiin iyo fardaha toona waxba laydinka weydiin maayo iyo gaadiidkaa la raranayo iyo fahaatuu sadaqata ariqa ay alfida min kulli arbaciina dirhaman lacagta uun keena buri sekadeeda oo ciddii lahayd ha la soo siiyo afartankii dirhamba waa dirham walaysa fii tiscatin wa mi'atin shay-un faidaa balagat mi'atayni fa fiiha khamsatu daraahim markay lacagtu laba boqoloo dirham gaadho ayaa la bixinayaa shan dirham dirhamkiiba afartan buu ka hagaagsan yahi afartankii dirhamba dirham baa baxaya labadii boqol de waa shan afartanaade shan dirhamun baa la bixinaya xadiidku saasuu leeyahy iyada inaan ku raagraagayn mid unbaa xusid mudan oo dee nebiga caleyhi salaatu wasalaam waktigiisii ama waktiyaashii dhexe intaan kaashkan iyo noorhkani soo bixin ka hor waxaa la isticmaalaya lacagtii oo cadcad oo dhururiya ama oo magacaa danaaniirta la yidhaahdo iyo dirhamka iyo taa cadcada dahabkii saafiga ahaa iyo silfartii saafid ahayd baa la isticmaalaya dabeedna beryihii dambe kolkii ay cuslaatay ee dadku ee dhaqaalahan faraha badan iyo waxaan la yar dhex galay ayaa waxaa la sameeyey waa lasoo fududaystay dabeedna waraaqo juwana ah ayaa la gooyey juwankaasoo sheegaya hebel inuu baanku u hayo intaa in la-eg hadii lacagta kun uu ku qoran yahay kun dinaar ama kun dirham ayuu u hayaa baanku ayuu sheegayaa shil juwankan isaga ahay qorani tibaa dabeetana waxay keentay juwankii in aada loo sii kala iibsaday innaga beryo dhaweyd oo adhigu aada u soconaya juwanunbaa la kala iibsan jiray bakhaarkani juwan buu kaga iibsaday bariiska kii adhiguna juwan buu la yimi juwankanunbaaba wareegaya juwankiibaa dabeedna loo fikiro o waxa la de warkanaaba ka fudud tii buurbuurnayd qadaadiicdahayd ee jawaanka lagu qaadaya iyo gaadhiga kanaaba ka fudud waa taa la lambariyey ee lasii hagaajiyey ee sidaa ku socotay arrintaa dabeedna dee waxa ay keentay in lacagtan la daabuco marka lacagtan fududi meesha sida ay ku timi waa saas weeye iqtisaadiyan marka la eego sidii loo sii kala xoog batayna markii dambe kalsoonidii way noqotay oo dowladaha kuwii markaa xoog badan baa lacagtoodii ay badatay liannahu iyagaa lagu aaminay dahabkii iyo lacagtii iyagaa le wixii annagaa idiin hayna iyana waxaa dhacday inay ka faa'idaysteen mar haddii noor la daabacayo ay tahy dee maxaa laga ogayay in lacag la hayiyo in kale in la daabaco la farabadiyo ayay noqoto oo adiga arkaya teenuna inta ay buurbuurantay ta maraykankuna inta uu leegayahy ee boqolkii dollar inta lagu sarrifayo oo adiga arkaya ninna uunoo la rumaystay oo kan waxbaa lagu hadlayn karaa baa layidhi markii xooggiisii iyo xoolihiisii la arkay kan baankiisi wuu buuxaa kollay dahab iyo lacag kama mardhaalayay dabeetana tiisii way qaaliyowday kanna kolley wax badan ma haya baa layidhi waa tan isagana waxhaysantay waxaynu uga jeednaa ama aynu markaas arrintaa u iftiiminaynaa in dirhamka iyo dinaarka la sheegaya kuwan imaka aanu ahayn dee lacag dirham ku qoran yahi waa jirtaa oo noora ama qadbashi ah ee waraaqa ah iyo mid dinaar ku qoran yahayba iyo mid shilin ku qoran yahay intuba waa jiraan laakiin kuwan la sheegaya maaha kuwan la sheegaya lai labadii boqol ha laga bixiyo shan ama labaatankii dinaar nisfu dinaar ha la bixiyo dinaarkan waraaqaha iyo dirhamkan waraaqaha toona maaha ee kuwaasay ahaan qadaadiicda ee dhuridaa saafid ee wanaagsan waxaa isweydiin la marka haddii arrinkuu sidaa u dhacay maxaa dee lagu sakaynaya dahabkii isaga la galayo dee dahabnimadiisii baaba la hayaa garaamiskiisiina waa lagu xisaabinaya waa la hayaa marka dahab la sakaynayo dee waa dahab laakiin lacagtii ayaa iyadii oo cad aan la isticmaalayn iyadii oo waraaqaa socota kolka labadii boqol wixii la odhanayay dee shantii dinaar way ka baxayan laakiin qadarka ay ku sakoobayso inteebaa la odhan karaa waa labadii boqolee dirham masaladaa culimadu aada bay runtii uga warrameen kuwooda hore waxbay ka tilmaameen laakiin kuwooda dambe mucaasiriinta ah ayaa aada uga warramay qaarkood way xadidaan oo masel waxay odhanayaan labadaa boqolee dirham waxa ay la qiima yihiin laba toddobiyo labaatan riyaal ama shan boqol iyo shan iyo konton qirshiyo misriya macnaa intaasoo dinaar waxaan leeay intaasoo dirham toddobiyo labaatan dirham iyo intaasoo qirsho qaar kale konton riyaal qaarba waxbay ku qiimeeyaan laakiin waxay culimo badan u leexanayaan casrigan in lo la yidhaahdo qadarka ay lacagta ku sakoobaysa wuxuu gaari karayaa inta dahabka uun inta dahabka shan iyo siddeetankaa garaam ee dahabka uun markay lacagtu gaadho baa iyaduna sekadii loo bilaabaya loo bilaabaya waxaase iyadu taa kaba sii horeysa haddii aynu maanta ogaano labadii boqol ee dirham ee saafiga ahaa inta ay marayaan oo sida lagu ogaan karayaana waxa way labada boqoloo dirham ee saafiga waa la yaqaana iyaguna inta garaam ay yihiin waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo lacagtii saafig ahayd ah shan boqol iyo shan iyo sagaash shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fidada saafiga ah haddii inta ay tahay qiimaheedu maanta la helayo halkaasunbaa laga tixraacaya mararka qaarkood waan yar eego waan ufiirsaday kuwan habeenkii sii daaya had iyo jeer dhaqaalaha waxay ka waramaan waqiyada dahabka intay marayso ama garaamka dahabka ah iyo lacagta inta waqiyadeeda ay marayso way sheegaan ee weliba dollar ay ka marayso mararka qaarkood aanu xisaabinay ilaa boqol dollar meelaha ayay noqdeen lixdii boqol ee lacagta saafiga ah manaa waqiyada fidada ah ayuu ka odhanaya waxay maraysaa intaasoo dollar waqiyadiina waa la yaqaana oo labiiyo soddon garaam de waa in markaa lagu sii dhuftaa lixdii boqole garaam la baadi doonaa inta ay bal dollarka marayaan marka ilaa boqol dollar meelahaasay noqotay marka haddii sidaa loo helayo oo la ogaan karo labadan boqole saafiga inta ay yihiin waa la iska qaadan haddii la waayana culimo badan baa waxay ku tegeen in shan iyo siddeetankaa garaam wax u dhigma marka ay lacagtii gaadho sekadii loo bilaabayo taasina runtii ma yare waa ilaa siddeed boqol waxaan odhan lahaa sida miskiinka u fiican qofkana u ixtiyaad badani waa in qadarkaa hoose culimadu ay xusayaan laga bilaabo oo ah konton dollar boqol dollar markay wixii usoo wareegaan taasaa u ixtiyaad badan qofka si u dadaalo waxa aynu sii xusi lahayn masalada haddaynu intaa kaga gudubno zakaatu dayn qofka waxaa dhacdaa markan uu xoolihiisa sakaynayo siba qofkii baac mushtari ahaa mar waxaa lagu yeeshaa dayn marna isagaa dayn ku yeesha dadka dayntuna dee waktiyadan dambe way iska badantay oo qofkii haddii uu wax rogrogayo wax wadwado imaa in isaga wax ka maqan yihiin ama isagii wax ku maqan yihiin labadaasay u badan tahay marka baashii daynta ahayd dee inuu wax ka ogaado qofkuna bal habka loo sakaynayo daynku hadduu adiga kaa maqan yahay oo adigu aada cid ku leedahay labay culimmadu u kala qaadeen dayn dhow iyo mid dheer waxaa looga jeedaa taa daynkii waxaa loo bixinayaa magacaa dayn dhow magacaa wuxuu la baxayaa marka aada qofkaad ku lahayd ka heli karto laba siyoo dartood waa inuu kuu ogol yahay oo uu kuleeyahay hebelo wixii aad igu lahayd waa ku ogola iyo inuu hayo waanu hayaa waanu ku ogol yahay macnaheedu waa maxay kolkaa dee waa dayn dhow waad ka soo qaadan karta kol hadduu kuuna ogol yahay aanu faramadhnayn oo mucsir aanu ahayne uu wixiina hayo dee waa ii dhiibuun dayn dhow baa la idhaataa daynta dheerina waa dayn qofkii aad ku lahayd uu dafirsan yahay wuu dafirsan yahay hadduu doono waxbaba waxa hayo taajirba ha ahaadee yaad sheegaysaa buu leeyahy maxkamadda tag waa dafiraad baa dhacday ama wuu qirsan yahay oo cala ra'si walcayn buu kuleeyay waad igu leeday diyaar xaadir waxse ma hayo dee kaana allah ka jawaabo wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara ilaahay baaba ku ballamiyo waxa lagu kaa ka sug kol haddaan waxba haynin dee ha ku dhegayne kalarkood qabsataa wax badan soo kordhin mayse sug balinta uu xelayo labadaa kolka uu daynkii noqdana dayn dheer bay u bixiyeen aqwaal dhowraa ku jirto ilaa afar shaneh haddaynu soo ururino daynta dhow ee qofkii aad ku lahayd aad ka heli karayso eed imika kasoo qaadan karayso waa in la sakeeyo markaynu soo ururino ilaa afar qowl meelahaas wey in la sakeeyo oo adugu aad sakadaba kasii bixisaba marka labayo tobankii bilood soo wareegaan leannahu aduunbaa u daayo ku naas muujiye dee haddad u baahato waad kasoo qaadan lahayd taa intaasaynu kaga gudbaynaa dayn daynta dheer ama qofkii uu diidan yahay maxkamad loo baahan yahay ama aanu waxba haynin ee uu mucsir yahay iyada sekadu ma sakaynayo qofkii ma sakaynayo marka laakiin ay timaado ee aada gacanta ku dhigto ee waxaasi inuu xaasil noqday la ogaado markaasay culimadu ka hadleen qaarkood waxay leeyihin sanad buu sakaynaya qaar kalena waxay leeyihin sakaba laguma leh imikuu milkihiisa kani soo galay qaar kalena waxay leeyihin intii uu maqnaayo o dhan ha sakeeyey intii kale dafirsanaa isla labanlag doonayse ama dee aad ka sugaysaa dheerayada qofkani wixii soo ururinayuu kuu baadi doonay intii oo dhan la sakeeyo walaa qowlka ugu dhexdhexaadsani waxa weeye in la yidhaahdo un sanad ha sakeeyo sanad ha sakeeyo marka de intii kaa maqnayd xaalkeedii saasuu noqday de intii iyada qofka lagu lahaana horeynu usoo sheegnay xalay baynu soo qaadan maxaynu nidhi xukunkeeda maxaynu markaynu ka warramayna dayntii qofka lagu lahaa yaa sakaynaya matalan adiga oo saka bixinaya dayn lagu leeyay ma kii lagu lahaa mise kii lahaa awahaynu soo xusno in qofkii isagu iska jarayo isagu iska jarayaa kii daynta kulahaa baad sakaynaya lakin adigu wixii dayn lagu lahaa waad iska reebi xagga sakaynta kolka la eego baashii waxaa timi la odhan jiray zakaatlxuliy xullida baasha la idhaa agabkan dumarku ay gashan yihiin sakadeedii qaybi waxa weeye maa yusamaa bilaxjaari alkariina dhagaxaanta qaaliga ah maas dur yaaquut lulu marjaan zabarjad kuwayaalaha noocaas wa itafaqa alculamaau calaa anahu laa zakaata fiiha in markuu qofku kuwaa xidhan yihin aan waxba sakala ku lahayn way isla waafaqeen de waanay jiraanba qalabkan dumarku isku qurxiyaano dhagaxaanta qaaligaa siiba badaha laga soo guro qaarkood inay dahabkooda ka qaalisanyiin way dhacdaa haddaba dahabkii isaga dumarku ay gashanaan iyo lacagtii sakadii ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso masala khilaafiya bay noqotay bayna alculamaa jumhuurtu waxay u badan yihiin ama siiba madaahibta afartaa saddex ka midi in aan saka lagu lahayn dumarku intaan ay isku qurxinayaan hal shardi un bay u xidhayaan shardigaasi waxa weeye xulli mubaaxa inay tahy xulli mubaaxa oo tii ama ku warwaratay ee wax fara badan dee urursato kayd isaga egaanaya ama seef iyo wax la mid ahoo rag uu qaato iyadu ay ku habaysatay ama fujaana dhigatay dahab iyo lacagtaas dee taasi xulli mubaaxoo qofkii loo ogolaya inuu haysto ama xidho maaha saa darteed wixii ay xidhanaysun baa markaa laga daayay sakadii waxay soo daliishadeen marka waxyaabo dhowra oo ay ka mid tahay asxaab badan ridwaan ullaahi calayhim oo qaarkoodna aanay ka sakayn jirin qaarkoodna la weydiiyey sida jaabir bnu cabdillaahi oo kale oo waxaa la yidhi jaabir iyadoo la weydiinayo su-ila can alxuliy afiihi zakaa qaala jaabir laa faqiila wain kaana yabluqu alfa dinaar faqaala jaabir akhar kun dinaar ba ha gaadhay miyaan waxba laga bixinayn gabadha waxay xidhanaysa hadduu doonaha ka badnaada buu ku tegay caaisha radia allahu canha iyaduna hablay mas-uul ka ahayd eeda ay u tahay oo agoon ahoo ay haysay xulli badanna way lahaayeen isku qurxinayeen waxba kamay bixin jirin cabdillaahi bnu cabaas waxaa le cabdillahi bnu cumar oo isagana kollay la ogaa dadaalkiisa uu maaragtay sunnaha aada ugu dadaali jiray iyo ilaalintiisa isaguna sidaas oo kale u ahaay oo hablihiisa iyo kuwa u shaqaynaya ama addoomihiisa daabkooda waxba kama bixin jirin aimada markaa ku tegaya iyaguna in laga bixinayo qalabkaa dumarku ay xidhaan nusuus bay soo qaadanayaan kuwa kale ay awileen nusuustaasoo uu ka mid yahay xadiidka uu warinaya camru bnu shacayb can abihi can jaddi wuxuu ihi nabiga waxa u yimi laba dumara waxay xidhnaayeen qalabkan jinjimaha la idhaahdo ama shuuliyada oo dahaba shuuliyaal bay ku gashanaayeen gacmaha markaa wuxuu ihi atuxibaani an yusawirakum allahu yawma alqiyaamati asaawira min naar ma jeceshihiin shuuliyaal naara in qiyaamaha laydin geliyo markaasaa dabeedna ay yidhaahdeen laa maya dee ma jeclin qof muslimi ma jeclo naara inay ka ag dhawaato inta gacanta loo geliya iska daayo qaala faaddiyaa xaqa hada aladii fii aydikuma haddaba kanaa gacanta ku haysaan gacanta ku gashantihiin xaqiisii bixiya ayuu yidhi marka maadaama caynkaa la yidhi maadaama naar la sheegay waxaanuu qofku ku naar mutaysanayaa waxa weye in sake lagu leeybay culimadu yidhaah kuwa kalena waxay dhahan dee xaq unbaa la sheegee xaqaasi amu sunii ba yahay kuwa waa ka jawaabeen iyaguna cumuuman waxaynu kusoo ururin lahayn gabadha hadday leedahay badlad ay xidhanayso hal mar ay xidhanayso ha iska haysato laakiin dhowr badladood oo u egaan kara kayd iyo kii dhexda iyo cagaha iyo hadduu saa u bato badladaa wixii kasoo hahay hasakayso aimada qaarkoodna dhexdhexaadin baabay sameeyeen sida imaam alkhaaabi oo kale waxa u leeyay aldaahiru min alkitaab yashhadu liqowli man awjabaha wاlأharu yuؤayidu wman asqطha dahaba ilى الnadr wamacahu طarf min alأhar wاlاxtiyaau adaauha waxaba iska wanaagsan bu inu qofku wax ka bixiyo sanad walba dad faramaran baa jira hadduu isaga ku warwadho intan uu sitee inuu waxun ka bixiyo ayaa wanaagsan dahabkii markaa dumarku ay isku qurxinayeen bu ahaa kaasi iyo lacagti meherkii gabadhaa yimi meherkana culimadu way ka hadleen ilan diintu wax walba way sheegaysaa waa maalun meherka meherka soomaalidu se waa aaminsanyin maa waxay u aaminsanyin wax yaroo la yska barakaysto ama la ysugu yaro faano uun inuu yahay oo aanu maalba ahayn dabeetana heblaaya marka meherka ay xusaysa ay leedahay mehera layacayima in buuran oo badan bay sheegaysa wax badan ayay qabsanaysa hadduu imika idhaahdo aan ku siiyana afkay buuraysaa u ifurayaa way odhanaysa weligeed ha kula haato uun waa waxaa dhaabada u ahe fartaa u taagan uun weeye iyada meherku laakiin waa maal gabadha dee runtii waa budcigeedii wax lagu xalaashaday oo qur-aankuna dee uu faray in la bixiyo waatu nisaaa saduqaatihina nixla waa cadiyo la siinayo in looba qadimaaba haboonba hadaba hadday qadiman weyda iyadoo odayga iskaga yeelato maxaa xukunkiisi noqonaya isaguna waa masalo khilaafiya laakiin aymo badani waxay ku tegayaan ilaa ana almar'ata yalzamuha zakaatu sadaaq waa gashi uun daynna waynu soo marnay dayn kaa maqan maxaynu nidhi hadday dhowdahayna seka ha ku waajibto hadday dheer tahayna dee hala sugo waktigu qofkan laga helo marka haddii odaygeedu bixin karaya meherka aanu kaga muransanayn dee sooyadu kumay daysan ilaa intay sakadu ka marinayso ha kula haata uun toban sano hadday ku leedahay miskiinkuna uu xisaabin uun dayn xoolaad lahayd weeye toban halaad bay lahayd toban sanana way ku lahayd sakadii waa lagu leeya way baal soconaysa ila waa dayn dhowe odaygu wuu siin karaya hadday tidhaahdo caawa soo shub ee iyadaa iska daysatayoo iskaga mildhowday masale ay culimadu ka hadleen zakaatu ujrati duuri lmujara aw ilmuajara guryihii la kiraynayey iyagana waa ka warrameen culimadu sakadoodii ama habkii loo sakaynayey daasad waa adigu camaa'irka cimaaradahan bakhaaradan malaa waxaynu odhan karnaa waxyaabaha kale shaqeeyaana waa la mid uun sida warshadaha iyo diyaaradaha iyo doonyaha iyo gaadiidkan waaweyn iyo mashiinadan shaqaynaya iyo waxyaabahaas qaarkood waa mudayiqiin oo way soo yaro cidhiidhiyeen sakada qaarkoodna waa muwasiciin oo way u ballaadhiyeen masaakiinta qaarkoodna labadaa dhexdooday mareen marka kuwa mudayiqiinta ah ee sakadii soo cidhiidhaya qowlkooda waxaad moodaa inuu yaro fog yahay oo dee in shaygii aan waxba lagu lahayn buu noqonayaa aakhirka kuwa muwasiciinta ahna waxa weeye in wixii kasoo warshadiina la qiimeeyo wixii kasoo baxayna la qiimeeyo laakiin qowlka dhexe waxa weye wixii kasoo baxaya uun in la eego warshadii asal ha ahaato beertii baxaysoo kale ha noqoto qalabkii lagu shaqaynayey ee dakhliga soo saaraya o kale aalaatulxirfa ha noqdo laakiin wixii kasoo baxayun sanadkii ha la xisaabiyo waa qowlka dhexdhexaadkaynu qaadanayo wixii wax soo saaraya oo dhan ee qala iyo dakhli leh hadduu bakhaarkii yahay guryihii kiraysnaa gaadiidkii shaqaynayay intaa aynu soo magac dhownay oo dhan sanadkii un in la xisaabiya wixii ka soo baxay dabeetana dakhligiisii la sakeeyo hadday dhacdo dee in la cunaboo la biishado bala ma jirto oo wuxuuba dee la sakaynaya marka horeba wuxuu ahaa wixii biilka ka soo adha qofka baahidiisa wixii kasoo adho hadii laakiin guryo kiraysta masaariifun ay noqdaan iyo wixii macmalkan iyo meeshan kasoo baxayay isagu dhib ma jira ama gaadiid macnaha wixii aada cuntay sanadkii dee in la yidhaahdo soo xisaabi qofkii oo intaasi way kugu baxdaye intubana dakli bay hayde sakee maya zakaatu tijaara baac mushtarigii sakadiisi sakadii lacagta iyo dahabka haddaynu soo xusnay soo dhaafnay baac mushtariga daliilu gaari kuma soo aroorin oo markaa saxiixoo sariixa daliil saxiixoo sariixa oo si gaara uxusaya marka qolada daahiriyada iyo qolyo lamida baa markaa ku tegay inaan sake lagu lahayn waase aimadu siday u badan yihiin jamaahiir lculamaa min asaxaabati wataabiciina waman bacdahum min alfuqahaa ilaa wujuubi zakati fi curuudi tijaara bagaashka wixii baac mushtariya in sake lagu leeyaha weeye waanfiquu min ayibaati ma kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alard ilaahay baa wuxu uhi wixii aad shaqaysateen wax ka bixiya iyo waxaanu dhulka idinka soo saarnay marka waxaan kasbiga ahay waa tijaarada waxaan dhulka ilaahay uu kasoo saarayna waa midhihii beeraha laga goosanayay labadaasaa ilaahay uu israaciyey khud min amwaalihim baa la xoolahooda ka qaad sadaqa seke ka qaad dee xoolo un weeye waaba xoolaa ugu mutakarsaba baashii tijaaradahay wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tu'khadu min agniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim agniyada iyo kuwooda maalqabeenkaabaa laga qaadaya dee qofkii tijaarada ku jiray waaba akniyada waktigeena inaynu joogno dee waxaa laga shaqeeyaaba mindabakaayoole laga bilaabo ilaa taajirka weyne muwaalidka ah waa tijaaradu tijaarada u badatay marka in lagu leeyahay weeye sikadii oo taa markaa la qaato usluubka uu qofkii u sakaynayo kayfiyatu taskiyati maali tijaara waa inuu qofkii wixii kaash ahaa barbar u dhigo wixii bagaash ku jirana uu qiimeeyo wixii dayn dhowna uu ku daba daro wixii gashi lagu leeyahayna uu ka jaro dabeedna boqolkiiba labiyo badh oo u raaca u qaybiyo markaa saasay kusoo baxaysa dayntii dhaweyd uu xisaabiye kaashkiina uu xisaabiye bagaashkiina uu qiimeeyey wixii lagu lahaana uu ka jaray dabeedna boqolkiiba labiyo badh waxaa la isweydiin karaa uun dee wixii kaasha la galay deymihiina waa iska cayiman yihin alaabtii la qiimeynayay ayaa isweydiin leh maxaa lagu qiimeynayaa saddex sixir baa laga yaabaa inay jiraan kii uu soo siistee jimladaha iyo ku labaad oo jimladaho uu ku iibinayo iyo ku tafaariiqa oo bagaashkaasi uu ku baxo soo saddexdaba ma jiraan saxaasiba way jiraan dabakaayadaa yari tafaariiqda waxbay siisa alaabtan bakhaarkan jimladlahayna waxbuu siiyaa wixii uu soo siistee raasimaalka ahana waa wax gaara wey masaladaa marka ay aimadu taxliilinayaan waxay iyagu yidhaahdaan sixirka suuqa sixira suuqa uun hala raaco sixira suuq kuma jabna miskiinka taajirkana kuma jabna haddii laakiin la yidhaahdo ra'sumaalkii alaabtan lasoo siiyey dawadan lasoo siiyey bagaashkan lasoo siiyey raashinkan lasoo siiyey hala raaco mar baa laga yaabaa alaabtu inay aada u jabto inay aada u jabto dabeedna qofkii taajirkaa uu ku dhacmo marna waxaa laga yaabaa inay aada u qaaliyoodo xagga sixiro suuqeedu oo miskiinkii uu ku dhacan yahay marka taa la raacaya ha noqoto sixirka suuqa malaha sixirka suuqana ka dhexe waxa weeyaan un kaa jimladee lagu iibinayo kaa jimladee lagu iibinayo un in lagu qiimeeyo un bay noqon marka alaabti sicra suuq waa mulaaxada iyaduna jirto kollay dadku waxa ay jecel yihiin tijaartu in kii lasoo siiyey uun lagu qiimeeyo murankuna wuxuu ku salaysan yahay maxaa sixira suuqa ka ogahay waxay ku bixi doonto inay ugu fadhiisan iyo inay bixi doonto ma ogi laakiin marka aada dee sekada bixinayso qiimaha ay maraysa uunbaa la eegi doonaa waayahay masaa'ilkii qubanaha ahaa ayaynu wadnay waxay isweydiiyaan culimadu wujuubu zakaati fi dimma aw fi lcayn hal wujuubu zakaati fi dimmati aw fi lcayn sekadiima waxaa lagu yeelanayaa maalka mise waxaa lagu yeelanayaa qofka dumadiisa malaha inaguba dimada dumad baynu dhaha soomaalida dumad bay dha waxaas waa dumadaada waa dimadii oo la yar xarifuun baan u maleeyey ma qofka laf ahaantiisa hebelkanaa loo dabagelaya mise hantiga arrin baa ka dhalanaysa haddii la idhaha qofka dumadiisay ku xidhantay waxa weeye xoolihiisii hadday dhacmaan intii sekadu ay ku waajibtay kadib de isagii unbaa la qabsanaya adaa bixin waayey xoolihii oo sekadii ay ku waajibto oo waktigii uu gaadhay dumadaadaa la haystaa ken wey laakiin haddii la idhaahdo wujuubu zakaati fi fi lcayn maalka ayaa sekadii lagu leeyahay haddii la idhaahdo oo maalkiina meesha uu ka baxo tuugba qaato dee waxba laguma la wey masaladu halka ay markaa khilaafku halkaasuu noqonaya marka waa in lagu leeyahay qofkii dimadiisa waa in lagu leeyahay waxaa se muhiimahun qofkii oo sekadii ay ku waajibtay xawlkii uu soo wareegay awoodi karaya inuu bixiyey shuruudaha waa in laga helo sekadii dabcan wa waa maalik linisaab qadarkii xoolihiisu ay ku sakoobayen way gaadheen xawlkiina wuu soo wareegay oo waqtal adaabaa la gaadhay goortii uu bixin laabaa la gaadhay waqad tabakana liadaa'iha inuu bixiyana wuu awoodi karaya kamay xandhibnayn safarna kumuu maqnayn macnaheedu markaa maxay arrintaasi la mid waa inuu gaboodfal sameeye weeyaan gaboodfal sameeye wey taa waxaa la mid noqonaysa hadii la yidhi dimadiisaa lagu leeyahay diyaacu zakaati bacda casliha wuu kaashkii sekadu soo soocay xoolihii waa kanoo dee wuu sakeeyo oo xisaabiyo sekadii wuu ka saaro dabeedna miiskaa ama khaanadaasi ku riday qadarkii sekada wuu ka soo soocee ma arkaysa dabeedna waa loo taliyey intii waa la qaatay ama waa iska luntay ama jeefkiisii ka dhacday na xisaabiyun wey masaakiintii waxay leen waxaan adaana loogu kaa ballamiyey noolahaye noo dhiib noogu shu dii kaa luntayna allah kaa sawaabiyo saasay ku dhamaatay uma tafaquu kulluhum fi man akhraja zakaata maalihi fadaacat annaha laa tujzi'u canhu wa calayhi ijzaauha ikhraajuha haaniya inuu bixiyo wey mar labaad ka soo saaro taakhiiru zakaati laa yusqituhaa haddii sekadii qofku uu dhigo kadib rido waktigeedii ma dhacayso oo wax taqaadum la yidhaahdo ma laha duugow soomaalida waxay dhahaan gashi ma duugoobo gashigu ma duugoobayo waa gashigii uun weligaaba konton sano ka hor hadduu ninkani gashigii kugulaa wuu kugu leeyahy miskiinkani wuu kugu leeyahay uun hadday laba sana isku gaagaadhaan ama xisaabta ay kaasi noqoto oo ay biirto uun waa gashi ma duugoobo waa iska keenun wey iska keenun baa la odhanaya ilaa dee masaladaas aynu hore uga soo hadalnay mooyaane waxyaabaha qaarkood caynta maalkaa laga bixiyaa sekada waxyaabaha qaarkoodna waxaa laga bixiyaa qiimaha ayaa lagu bixiyaa masalan dee tijaaradan oo kale waxaa lagu bixinayaa qiimadii waa in wixii la qiimeeyo dabeedna la bixiyo un boqolkiiba labiyo badh laakiin shardi maaha caynteeda in laga bixiyo waayo qofkii waxaaba laga yaabaa camsharigaha dee bagaash gaarahoo u cayiman oo u iibiyaa ma jira kolba wuxuu faa'ido kanhayo wey mar la wuxuu iibinayaa mar sibir buu iibinayaa mar xoolo nool buu iibinayaa mar wuxuu iibinayaa qaar aan sakaba lagu yeelaninoo duu doono fardihii iyo dameerihiiyabuu ka baacamsharaynayaa wuxuuna loo eegayaa wixiisii inuu qiimeeyo dabeedna kaash amaa waxyaabaha kale waa in caynta laga bixiyo xoolihii noola cayntooda la bixinaya iminka reer miyiga dadka qaarkood baa su-aalahay ku weydiinaya waxaa ka mid a inay idhaahdaan masel waan soo kaxeeyaa xoolaha sikadoo intoon saylada ka iibiyun baan masaakiinta lacagta uqaybiya anigu saasaan idhaha dee saasaa u sarif roo ayaan idhi ama ay ku wada gaadhaysaa wixii masaakiinta ahaa maya cayntaa la bixinaya lacagtii caynteedii baa laga bixinaya dahabkii cayntiisii midhihii macdantan kale mid walba in cayntiisii laga bixiyo culimada qaarkood waxay tilmaamaan masalan qofkan baacmushtariga ah haddii uu bagaashka laftiisa dee u anfacaya masaakiintii iyo ciddii u baahnayd oo matal dharkii weeyi waa waxay masaakiintu u baahan yihin oo iyaguba ay intifaacsanayaan iyada laftigeeda inuu kaga bixin karo qofki waa maaragtay culimada barbaxusa kolley de baabu zakaa waa baab ballaadhan weyi oo runtii dee aan deris iyo laba iyo lagu koobi karayn laakiin wuxuunaynu kasoo yar qaad qaadanayna un inaha aynu islaamnahay malaha baahidaasi yara taabanaysa oo xoolihii waxaynu u yar badinay xagga magaalada iyo tijaarada iyo waxa iyo masaa'ilka dadku ay sira weydiiyaan iyo le xoolihii noolaa iyadoo la garanaya oo reermiyigu waaba iska xafidsan yihinba sanad walba oo yaqaanaan tirada xoolaha iyo inta wadaadku uu ka qaado ee uu ka guddoomo wuxuunaynu kusoo gabagabayn lahayn sekadii in masrafkeedii aan lala seegin qofku markuu bixinayo sekada waa faral uu gudanayo faralkaas wuxuu la mid yahay kaa salaada laabudda an yaqaca mawqica meeshiisi waa inu dhaco oo aan lala seegin oo haddii ay dhacdo qofku cid aan sekadii mutaysanin oon mustaxiq ku ahayn inuu siiyo u qalaynaya inuu qaleeyaabaa lagu leeyahy hadaad wadaad siiso taa jira dee wuuna lagu leeyahy masaakiintiisii u soo celi kaasna allah kaa sawaabiy wy ama wadaad ha ahaada ama waran leh ee waxaa lagu qaataa qofkaoo kamida sideedan sideedan qofkii saaxiibka ahaa kii kushaxaaday kii sheekha ahaa markaad siinayso waxaad u eegtaa kii mustaxiq ahaa maye ee mutaystay ilaahay baa cayimay siduu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu leeya ilaahay kuma hadlayn intan nebi iyo cid kale toona ee wuxuu kusoo qaybiyey caalamka kore sideed qol u cayimay inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum wafi riqaab waalghaarimiina wafii sabiili illahi wabni sabiil sideedaa waa inaanay kula dhaafin iska ilaali bal markaa meesha aada dhigayso haddii aada cid ku halaynayso wakiilay kaa tahayna cid aamin ah oo meesheedii marinaysa waa inay tahy meelaha aan hagaagsanayn waxaa ka mid ah maalan dee qofkii sheekha ahaa oo isaga oo qaniya la siiyo waa laga yaaba arrintaasi in laisku in laysku sharaysta maaha wixii jira waa la yaro baraarujiyaaye qofka sheekha haddii uu mutaystayna waa la siin haddii masaakiintu ay wakiishaanna wuu guddoomi laakiin haddaanu isagu mustaxiq ku ahayn oo xoolo uu leeyahy ase masaakiintii guddooman lahaa ee waxaan lahaa aanay soo wakiilanin oo noo soo qaad aanay odhanin bima yaahudu lmaal bal waayo xoolaha muxuu ku qaaday markaa kii lahaana muu soo wakiilan isaguna mustaxiq maaha muxuu ku qaaday waa dhibkeeday leedahay meelaha markaa baraarujinta u baahan waxaa ka mid a in magaha la iskaga awdo oo la yidhaahdo taniba dad unbaa isku haystay inaga gufeen magtu hadday camdi tahayna ninkii geystaa lagu leeyahy haddii ay khata tahayna dee adigaa sidaada lagugu leeya waa faral labaad markaa laba faral duhur iyo casar haddaad iminka isku gadda ka war duhur iyo casar unbaa tii waa iska waray waa laba faral oo min afar ah miduunu niyood way isku bixi doonaan maya hadday khataa tahay magtu dee caaqiladaa lagu leeyay qofkan geystay ee khataa u geystay tolkiisa oo aad ka mid tahay markaa sideeday faral ku tahay sikadooda sideeday faral u tahay in la isdhex geliya maaha in iyada iyo nafaqada la isdhex geliyana maaha oo masel qof masaariif kugu leh sida ubadkii iyo ooridii iyo waalidkii masaariif bay kugu leeyihi marka qofkii masruufka kugu lahaa inaad iyadii ku khaarajisana maya iyadana dadkeeda si kan masruufka iyo waajibka kugulana waajibkiisa sii mulaaxadada kale aynu baraarujin lahay waxa weeye sekadii qofku uu bixinayay dee haddii sideedan la sheegay sideedii dabcan waa laga yaabaa inaanay wada joogin ma inta joogta in loo qaybiya daruuri ah matalan iminka masaakiinta iyo fuqaradii midba kasoo qaada iminka waa qolo baahanun sooma dhan bay isu marayaan alfaqiiru waalmiskiin xaggaasun isu marayo qolo baahan dhe mid baynu ka soo qaadi karnaa kuwii daymoobayna waa joogaan musaafiriintiina way joogaan laakiin kuwan kale qoor la xoreeyo iyo kii mualafatu quluub iyo caamilkii iyo kuwaalahaasi ma jiraan ma jiraan marka inta kolba joogta culimada qaarkood waxay leeyihin ha la gaadhsiiyo oo mid walba qaybtiisa ha laga siiyo qaarkoodna waxay leeyihin mid qura lagu kuusi karaa faqiirka iyo miskiinkumaaba la wada siin karaa qowlka daahirka u dhow aayadda iyo xadiidkaa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qolo walba ilaahay wuu cayimay qismadeeda iyo qaybinteeda nebina kuma hadlaynin marka daahirkooda lagaba ileen culimadu sida raajixa waxa weeye in inta asnaafta joogta la wada gaadhsiiyo ka daymoobay wax laga siiyo miskiinka iyo faqiirka waxoodii la siiyo musaafirkana la siiyo musaafirkaasoo ah qofka safar ku jira kaay culimadu isla waafaqsan yihin waa ka socdaadka ah oo aana waa inta badan inay sahaydu ka go-do xagga naqlinteeda masalan meesha aada joogto masaakiinteeda ayaa mudan inaad siiso iyadoo weliba aad kasii bilaabayso kuwa qaraabada ah ee kuwa biilkoodu kugu waajibay aan ahayn iyadood ka bilaabayso cidda jaarka ah cidda deegaanka ah ee baahan siday usii kala baahi badan yihiin uun in loo kala horreysiiyo un weeye haddii haddaba ay dhacdo halkaa baahiduba inay ku yarto gobol kaloo kasii baahi badani uu jiro ama qaraabada qaarkood ay joogaan ayma badane waxa ay qabaan in la geyn karo oo la naqlin karo markaas inahaas baynu kusoo koobi lahay halkaa waxaa inoogu soo gabagabooday qaybtii labaad ee mawduuca ku saabsanaa zakada oo soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir zakadaasina waxa ahayd tamaalka laakiin ta ku saabsan fidriga waxa aynu ka duubnay iyada cashalad gaara oo ka heli doontaan istuudiyaha